xafladda caleemasaarka guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka oo ka dhacday dugsiga tababarka booliiska jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wakiilo ka socda beesha caalamka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo xubnaha labada gole ee dowladda guddoomiye maxamed mursal oo ka hadlay xafladda caleemasaarka ayaa sheegay in mudnaanta koowaad uu siinayo sidii looga shaqayn lahaa howlaha badan ee horyaala baarlamaanka ee u baahan in laga gudbo muddada u haray kuwaasoo ay qeyb ka yihiin dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka iyo sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin xor ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdulaahi oo munaasabada khudbad ka jeediya ayaa ugu baaqay labada aqal in ay noqdaan baarlamaan mid ah si shuruuc dalka wax u taraya ay ugu shaqeeyaan cabdi xaashi waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay taageerada iyo iskaashiga beesha caalamka hase ahaatee loo baahan yahay in ay taageeradaasi noqoto mid u adeegaysa danaha dowladnimada iyo maslaxadda dadka soomaaliyeed ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo munaasabada soo xiray ayaa ku booriyey guddoomiyaha cusub in la dedejiyo sidii loo meelmarin lahaa shuruucda baarlamaanka horyaala waxaana uu sheegay in loo baahan yahay wada shaqeyn dhex marta xukuumadda madaxtooyada iyo baarlamaanka si loo gaaro howlaha ay dowladda higsanayso madaxweyne farmaajo ayaa ka dhawaajiyey in dalka uu marayo marxalad soo kabasho ah inkasta oo kala aragti duwanaansho siyaasadeed ay jiri karto haddana waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay isku tanaasul iyo isqancin si horey loogu socdo waxaana uu ka hadlay iskaashiga iyo wadashaqeynta ay dowladda federaalk soomaaliya ugu baahan tahay dowladaha caalamka iyo kuwa danaynaya dalka si kastoo ay tahay maxamed mursal ayaa soddonka bishii abriil uu baarlamaanka soomaaliya u doortay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka doorasho ka dhacday xarunta golaha shacabka ee muqdisho kadib xiisad siyaasadeed oo keentay in uu xilka ka dego guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari saynab abukar maxamed v o a muqdisho